xaalada saan oo kale markay noqotana sida haddaba aan arkaynin dheenay ku dhacayaanna waxaa dhacaysa qofkii markuu baadkii biyihii waayo dabcan waxaa hoos u dhacaya yani yani hadee wixii muxuu ahayd uu intifaacsanayo yani uu uu ku socdo ama energy ahaa ama tamar ahaa ama yani nafaqa ahaayo muxuu ahayd oo qofka bini aadamka uu ku noolaa markaasna waxaa hoos u dhacaya difaaciisii waxaa hoos u dhacaya waxyaaba badan muxu ahayd jirkiisii muxuu ahayd oo nafaqadii ahayd marka saas awgeed wuxuu u nuglaanayaa cudurro badan buu u nuglaanayaa dhanka kale waxaa dhacda saan oo kale markay dhacdo waxaa dhacaysaa in yacni biyo la-aantii nadaafad darradii iyo waxyaabihii marka xaaladda abaartu ay sababaysay awgeed xoolihii dhinta naftooda infectionada ka dhalanaya iyo waxaa dilaaca cudurrada faafa kuwooda weliba safmarka yeesha ha usii kala nuglaadaan weliba dadka siday u kala yacni u kala yani nugulihiin ama sida carruurta oo kale oo weliba da-dooda shan sano ka hooseysa ama carruurta sida haweenka uurkale sida dadka da-da ah waa dadka aada ugu nuglaanayo weliba yani horey ugu saameynayso arrimaha iyo cudurada faafa oo marka meesha ka dilaaca muxuu ahayto in abaaraha ay ka jiraan iyo cudurada faafa oo kale oo muxuu ahayto hadda yani faraha badan baan ku hayo jadeecada ay kamid tahay cudurada ay kamid yihiin muxuu ahayto oof wareenka loo yaqaano ama qaarjeexa oo weliba carruurta yar aada ugu badan ama bronka pneumoniada loo yaqaano waa waxaasoo dhan waxyaabaha cudurada ugu daran muxuu ahayto iyo kuwa kaleo nadaafad darada dabcan ka imaanayo muxuu ahayto ama maqaarka noqonaya ama ama yani muxuu ahayto siyaabaha kale yani u dhibaateynaya qofka bini aadamka ah marka waa waxyaabaha cudurada ugu badan ee xiliyadaha abaaraha ay cudurada la socdo kusoo dugaalayo xaaladaha jira awgood waxaa muddooyinkan aada loo hadalhayey cudurka shuban biyoodka la yidhaahdo oo dad fara badan oo caruur u badan ay u dhinteen hay-aduhuna waxayba sheegayaan hadda in daacuun caloole uu u gudbay arrintaasi maxaad kala socotaa waxa waa sax weeye waxaa yacni dilaacay hab safmar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa kow iyo toban gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobolada ugu xooggana ay saameeyeen oo ka mid yahay yani ay yihiin cudurka muxuu ahayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aada iyo aada u daran yani weliba sababay dhimasho yacni hadda lasoo weliba lasoo gudbiyo ama warbixinteeda lahayo waxaana la sheegaya hadda sideedii usbuuc oo u dambeysay in toddoba kun toddoba boqol iyo soddon iyo kow bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo la sheegayo dhimashadana inay tahay boqol siddeetan iyo saddex waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo ay soo gudbisay yani ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka iska jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli iyadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba usii daraadaan goboladao dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobolada qaarkood sida gobolada bayo bacool shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaale la yidhaahda ee ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka kow iyo toban xaggaasna bayo bacool maalmo ka hor ee u dhinteen boqol iyo xoogaa ee u dhinteen marka tirada hadda tirakoobka lasoo gudbinayo aada iyo aad waa mid aada u naxdin badan gaar ahaan carruurta da-dooda shanta sano ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa w dadka uu soo ridanayo oo badanaa yani dhimashada ugu tilmaamaya cudurka daacun caloolaha ma sahlana oo cudur sahlan maaha si fudud ayuuna ku fidaa maxay tahay halista ka iman karta haddiiba hadda la sheegay in daacun caloole uu gudaha waddanka soomaaliya ka jiro yani daacuun caloolaha waanu ognahay waana cudur imaan jira waayihii sanooyinkii u dambeeyey labaatankii sano u dambeeyey balse xaaladda oo uu ku sugan yahay maanta yani gobolka yani wadamada yani goboladaas haddaan soo sheegin oo weliba abaar ba-an ay jirto nafaqa darre ay jirto oo heer macluul ah wax laga hadlayo ay tahay iyo muxuu ahay to cudurkii uu daacuun caloolaha ee fuuqbaxa sababaya iyo qofkii oo yani xaaladiisa saas ku sugan tahay waxaa aada yani suuragal u ah in tirada yacni dhimashada raydkeeda ama yani xaddigeeda inuu sii kordhi karayo soo xaaladda jirta amase ay ku sugan yihiin maxaa ahayto shacabka soomaalida gobolladaas ku dhaqan marka hadduu yacni safmarkii uu sii socdo oo aan la xadadin oon laga hortegin waxaa dhici karaysa dhibaato weyn oo bani aadamnimo oo masiibo bani aadam xoogan inay ka soo baxdo meesha